bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee redio muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmay muqdisho iyadoona diradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya oo digniin u diray kooxda carqaladeynta ka wada gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka nugaal iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka oo si wada jir ah baaq nabadeed ugu diray beelaha ku dagaalamaya saaxa maygaaga ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo khasaaro loogu geystay shabaab ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wararka dibadda caawa warka habeenaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xuutiyiinta oo afduubtay markab laga leeyahay imaaraadka carabta waa habeennimo isniina saddexda bisha koowaad ee janawari sannada labada kun iyo labaiyo labaatanka kusoo dhowaada warkaasiyo faahfaahsan shirka golaha wadatashiga qaran ayaa ka furmay muqdisho iyadoona diradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka waryahayaga nasre bashiir cali ayaa eegeysa warkan shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo maantay ka furmay magaalada muqdisho ayaa diiradda lagu saaraya amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangoynta xilliga lasoo gebangabaynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo gudoominaya shirka golaha wadatashiga qaran ayaa muddada u socdo waxay kulamo la yeelan doonaan musharaxiinta ururada bulshada rayidka haweenka iyo beesha caalamka kuwaasi oo laga dhegaysanayo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo ay u dhici karto doorasho daafuran islamarkaana lagu xallin karo tabashooyinka ay qabaan daneeyayaasha doorashada ee la xiriirtaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim maclimow oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey waxaa laga filan karo shirka golaha wadatashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwalayn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana intaa shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhegaystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxitaanka doorashada ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go-an inay shilkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xaliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala aragti duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambayntii ka soo baxaan qodobo wax ku oolah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto masre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
taliyaha qaybta toddobiilabaatanaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya ayaa digniin u diray kooxda carqaladeynaya ammaanka gobolka hiiraan jenaraal axmed maxamed calasow treedshow ayaa sheegay in kooxahaasi ciidanka dalka ay gacan bir ah ku qaban doonaan
hadduu yahay codsigaasi codsi maxaan ku idhaahdaa cadaawad oo cadow soo dhex galay ummadda soomaaliyeed dhexdeeda oo cadowga bannaanka lagula diriraya taa markaan halkaa uga tago qaybta dowlaatanaad waxay ka shaqaysaa matabaan ilaa iyo maxaanku idhahdaa meesha la yidhahdaa ceelcadde ilaa iyo maxaanku idhahdaa aaggaas oo dhan shabeellada dhexe iyo hiiraan ma ahan qayb qarsan maaha taliskeeduna wuxuu ku yaalaa degmada buulaburt halkan waxaa degan guutada shanaad qaybta toddobiilabaatanaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadka ay u degan tahay waa difaacidda iyo maxaanku idhaahdaa sifaynta cadowga argagixisada ah ee al-shabaab ummadda soomaaliyeed maanta cadowga ay leedahay waa al-shabaab ma ahan ee, cadow kale oo gudaha ku jira ee, maxaan ku idhahdaa cadow kale oo banaanka ama dowlada lagu soo duulay meeshaan ma ma hayno xuduudadeenna waxaan la dagaalamayna waa argagixisada al-shabaab waana la dagaalami doonaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedna waa dad caqiido leh qaran caqiido leh caqiidadiisuuna difaacaya difaacaya ay caqiido laga soo safriyey meelaha kale oo maxaanku idhahdaa khawaariijtu ay wadato marnaba ka raalli noqon maayo saas darteed iyadoo obereshinadii iyo howlgalladii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkoodu ahaa iyadoo la fulinayo loona tallaabo qaaday horena loo fulin jiray haddana loo tallaabo qaaday ayaa waxaa dhibaato ay ka dhacday ciidan kolonyo ku jira oo qaybta toddobaatanaad guutada shanaad qaybta toddobaatanaad ah oo howlgalkiisii obereshinadiisa u socdaa xabad lagu bilaabay waxaa ka sii horreeyey guddoomiyihii gobolka kolonyo ku jiro xabad lagu bilaabay dadka qaarna ay leeyihiin eh, eh, xabadda iyagaa bilaabay taasi maahan alla ka cabsi maaha qof walba eh, maxaanku idhaahdaa eh, inuu maxaanku idhahda walaalkiis u run sheegaa laga rabaa annaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadkan ka dhalanay ma- meel kale kama iman soomaaliyaanna waa naloo run sheegi karaa waana gar qaadanaynaa weliba laakiin ciidankeeniyo shaqo u socda in xabad lagu bilaabo ee guddoomiyihii gobolka iyo maxaanku idhaahdaa iyo iyo hay-adihii kale ee ciidamada qalabka sida ay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee kolonyada ku jira ay u soo gurmadaan misana maxaanku idhaahdaa waxyaabaha qaar la sheegahay ma qurux badno waxaan leeyahay eh, dadku waxay leeyihiin dhaqan dhaqanka eh, maxaanku idhaahdaa hirshabeelle waxaa ugu sarreeya maxaanku idhaahdaa eh, ugaaskaa ugu sarreeya iyo imaamka iyo ayaa ugu sarreeya iyadaa laga rabaa marka inay wixii dhaqana ay galaan wixii siyaasad ah annaga siyaasad shaqo kuma lihin laakiin haddii siyaasadda uu ku soo duulo al-shabaab waa iska qabanayna waa muhiimtaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad uga xun yahay waxyaabaha meesha meelaha ka jira waxaan leenahay wixii siyaasadana siyaasadda ha xalliso wixii maxaanku idhaahdaa ee dhaqanana dhaqanku ha xalliyo waxaan aad u ixtiraamaynaa ugaaskeena sharafta badan waxaan leenahay dad iyo
kaasina wuxuu ahaa taliyaha qaybta toddobiilabaatanaad ee ciidanka dhulka soomaaliya oo ka waramayey kooxaha carqaladeynaya ammaanka gobolka hiiraan isagoona dhanka kale ku baaqay in ciidanku ay gacan bira ku qaban doonaan kooxahaasi gudoomiyaha gobolka nugaal iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka ayaa si wadajir ah baar- baaq nabadeed ugu diray beelaha ku dagaalamaya saaxa meegaaga waryahayaga yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkan inoo soo diray
shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddoomiyaha gobolka nugaal cawil maxamuud xasan cawil mataan iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayna goobjoog ka ahayeen saraakiisha amniga gobolka ayay baaq nabadeed oo wada jira ugu direen beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaannada saaxa maygaag iyo sangajabiye tilmaamayna in nabadda la qaato xal waarana laga gaaro colaaddaani soo laalaabatay taliya xuseen ayaa dhanka kale ku boorriyey bulshada gobolka nugaal gaar ahaan caasimadda puntland ee garawe ka shaqaynta nabadda iyo in laga fogaado wax kasta oo abuuri kara amni darro iyo shaqaaqo wada jira
magaalo madaxa weeye magaalo madaxda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay magaalo madaxda ilaaliyaan oo u ilaaliyaan si magaalo madaxnimo deganaanshaa ilaaliyo ganacsiga la ilaaliyo dadkaan dhib la gaarsiin wax la boobin dhallinyaraan dareemaynaa inay isku dayi karaan markii waxyaalahaas u kala dhacaan inay wax sameeyaan ma aha dadka wanaagsan ma aha ganacsatada ma aha culimmada ma aha dadka waayeelka ah waxgaradka ah laakiin waxaan leenahay waayeelku ha la socdeen xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada iyo ardayda
caawil maxamuud xasan guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa dhankiisa nabad ku baaqay bulshada caasimadda puntland ee garawana uga digay ka qayb qaadashada falal hurin kara colaad beeleedyadaani
waxaan leenahay intaas ha ku ekaato isimadii waxgaradkii culimmadii dowladdii dhammaan waa lagu jiraa nabadeyn baa socota haddana waa la wada jiraa waxaan kaloo rabnaa in ka- baa ku jeedino magaalo madaxda dowlad goboleedka puntland waa caasimadii cid ka samayn kara shooq bare ama dhaqdhaqaaq kale ama kacdoon kale ma jirto magaaladu waa amni amnigeeda waa in la adkeeyo waxaan baaq u direynaa cid alle ciddii isku dayda inay xataa aflagaado ka samayso ama cid ku dhibaatayso sharcigaa la horkeenaya tallaabo cadda laga qaaday
xaaladda deegaanka saaxamaygaag oo ay shalay ku dagaalameen beelo walaala oo halkaasi wadadega ayaa laga soo sheegayaa deganaansho maanta waxaana ku baxay deegaankaasi madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cismaan cilmi karaash xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee maamulka iyo isimo kala duwan oo xaldoonayaal ah yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo khasaare loogu geystay shabaab ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waryahayaga axmed socdaal ayaa warkan inoo soo diray
howlgalkan oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay ayaa ciidamada xoogga dalka gaar ahaana guutada saddexaad qaybta toddobiy labaatanaad waxay ka sameeyeen deegaanada isgoys gololey mererey iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo mararka qaarkoodna al-shabaab ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ayaa waxaa horkacayay abaanduulaha guutada saddexaad qaybta toddobiy labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan waxaana howlgalka sidoo kale qayb ka ahaa abuukar cali maxamuud abuukar borow ugu horeyn abaanduulaha guutada saddexaad qaybta toddobiy labaatanaad ee xoogga dalka abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalkan ay maanta ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wax dami ah oo ay isku wada aan ku kala bixinayna tuulooyinka eh, sida muxuuhay skuis iyo muxuuhay sheeg tuulada biyooli iyo tuuladan muxuuhay mereshay tuulooyinkaas waxaan kusoo aadna saakay in aan xaqiijino amniga ciidamada qaranka ee muddada saxaad iyo reer soogaataad saaka waxaan wada lagu aadnay tulooyinkaas iyo amni xaqiijin bulshada deganna aadan ugu mahadcelinaynaa sida ay adka inagu soo dhaweeyeen ayagoo maaragtay u heelan dowladoodii inay garab istaagaan diyaar u ah maamulada ka jirana waxaan leenahay idinka bulshada waa idin heelantahay soo garab istaaga cadowga ummadda soomaaliyeed uusina waa dadkaas waxwey inay dhibaatooyin badan ku hayaan ay noo sheegeen insha allahu tacaala inaan sii baxsanno aan dabagal ku sameeyno meelaha ay ku jiraan aan uga dhabatigna hargeynayna insha allahu tacaala waxa ay deegaanada ku hayaan waa ognahay waxaan leenahay bulshada aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ay diyaar ugu yihiin in muxuu ahay sheeg ay dowladdooda ay garab istaagaan ay aad ugu hiila yihiin waxaan leenahay waa mahadsantihiin bulsho insha allahu tacaala iyagana waan ugu tashanay annagana waa ku tasha doonaa insha allahu tacaala haddii ilaha yidhahdo waxaan kaloo ku mahadcelinayaa taliyaha qaybta toddobiy labaatanaad taliyaha ciidanka lugta iyo taliyaha ciidanka xoogga oo na siiyey fursadaha aan maaragtay aan ku xaqiijinayno howlaha qaranka aan ku filino noo oggolaaday ayagana waan uga mahadcelinaynaa sida aan maantay aan u wajihi karno oo aan hamiga aan leenahay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan hor ugu horseedi karna wanaagga iyo marxaladaha kala duwan uu ku sugan yahay cid walba maanta gacanta ka gaarsi karta waxaan codsanaynaa mar walba iman saddexaad in jaanis la siiyo ee muxuu ahay annaguna waan iga siqaasadaba uga mahadcelinayaa sababtoo ah haddii se iga fursadana siiyeen maantana ma soo marteen hawshaana ma aana dib istaagi lahayn mar labaad iyo mar saddexaad madaxda sare uga mahadcelinayaa insha allahu tacaala howlgalkan ciidamada ay ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor ururka nabaddiidka al-shabaab weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe walow markii dambe la fasheeliyey weerarkaasi axmed socdaal raadiha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed degmada balcad
magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa laga dareemayaa isbedelo waaweyn oo ku yimid dhinacyada amniga horumarada ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyay waryahayaga axmed abuukar sabriye
qarniyo ka hor taariikh ahaan laga soo bilaabo xilliga gumaystaha waxay ahaan jirtay magaalo ku caan ah ganacsiga dalxiiska iyo ilbaxnimada waa sababta uu xilligaas talyaaniga ugu bixiyey magaca markaati markii dambena ay shacabkeeda ula baxeen markacadey waa magaalo xeebeed leh taariikhi kala duwan oo aada u fog marka laga hadlayo kaalintii ay ku lahayd bilicda dalkan iyo horumarinta dhaqaalaha ee dhinacyada dhaqanka wax soo saarka kheyraadka badda iyo beeraha marka waxay ahayd magaalada ugu nuur badan ee soomaaliya oo dhanba waxay quudin jirtay intaasoo gobol ay quudin jirtay waxaad ka kasaysaa magaalada laba xadaarad ay leedahay badna waa leedahay todoba kilomitr markaad socotan webigeed arkaysaa marka markuu talyaaniga qabsaday waxaa la gaaray horumar kale wuxuu sameeyey dhowr warshad uu sameeyey oo marka dhexdeeda ka sukuw burburkii dalka waxay sannado badan gashay xaalad colaadeed oo sababtay dhimashada boqolaal shacab ah barakac burbur iyo in ay meesha ka baxaan adeegyadii caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo wax kasta oo ay maqaam iyo soo jiidasho ku lahayd magaaladan sannadahaas colaaddu ka taagnayd magaalada marka waxay kooxda argagixisada usii noqotay fursad kale oo ay magaaladan kusii go'doomiyaan iskuma dayin in ay nabadeen ka hirgeliyaan waxayse taasi beddelkeeda sii huriyeen colaadda iyaga oo kusii xoojinaya fikirkooda ah xagjirnimada iyo burburinta dalka dadaallo nabadeed oo ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda dhexe ayaa afar sano ka hor si rasmi ah uga hirgalay magaalada marka waxaa intaasi kadib xilka guddoomiyaha loo magacaabay cabdulaahi cali axmed waafow oo maamulkiisa uu sii xoojiyey shirar dib u heshiisiin ah oo noqday kuwa midho dhala isbedelo la taaban karo oo dhinacyada amniga siyaasadda iyo horumarka ah ayay gashay magaalada marka sidoo kale muddada uu duqa magaalada yahay guddoomiye waafow wuxuu muhiimad gaar ah siiyey amniga iyo isku xirka bulshada ay colaadu daashatay taas oo hadda magaaladan ka dhigtay mid aysan kusoo dhiiran argagixisada in ay ka fuliyaan falalkooda amni daro ee gumaadka shacabka waxaan aaminsannahay inaad tihiin gacanmahayn aad tihiin garbahaynna tihiin oo aad nala jirtiin oo macayna tihiin oo dowladnimada xaggeed aad nala socotiin ayaan aaminsannahay intaa waa idinkaga mahadnaqaynaa amniga magaalada marka waa alxamdulilaah waa laga wada shaqeeyey wiil iyo geber waa laga wada shaqeeyey waxaa magaalada ka hirgelay nidaamka dowladnimada intooda badan kumanaankii shacab ee ka barakacay colaadaha ayaa dib ugu soo laabtay waxaa sidoo kale dib u soo kabanaya goobaha ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo isdhexgalka bulshada dhismahan iga sii dambeeya waxa ay ahaan jirtay xarunta ugu weyn ee warbaahinta ku hadasha afka argagixisada al-shabaab ee gobolkan shabeellaha hoose hadda waa xarunta looga arrimiyo magaaladan marka oo loogu adeego shacabka ku nool magaalada waxaan goobjoog ka noqday shirka amniga oo bishiiba mar dhex maro odayaasha dhaqanka iyo maamulka way ii muuqatay sida bulshada halkan ay uga go'an tahay in ay ilaashadaan nabadgelyada ay ku naaloonayaan iyo kafeejignaanta khatarta argagixisada amniga ilaahay waa sugaay insha allah ilaahay inkiisa ankan waa dadaalaynaa odayaasha gaarahan waxaan u sheegaa nin walba gurigaada ka salaama naqso gabar iyo wiil wixii soo faay wiilkaada iyo gabarhtaada la soco
geesiyaasha qaranka ee xoogga dalka gaar ahaan qeybaha nisa iyo afar iyo tobanka oktoobar ayaa har iyo habeen u taagan adkeynta amniga ka jira magaalada marka waxay dhowr jeer fashiliyeen iskudayo badan oo maleeshiyaadka shabaab ay usoo abaabuleen khalkhalgelinta amniga gaashaanle cabdiraxiin maxamed muuye oo ah taliyaha ururka afar iyo tobanaad guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ku sugan magaalada marka ayaa qirsan in nabadgelyada ka fog halista cadowga argagixisada ee ka jirta magaaladan ay ku timid iskaashiga dhinacyada amniga iyo shacabka haddii maanta shacabka awooddiisii iyo la shaqayntiisii aynan ahaan lahayn guushan maanta aan ku faanayno ma heli lahayn taa marka waan ugu mahadinayaa bulshada deegaanka waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa nabaddii ay ka shaqaynayeen ay ku naaloonayaan maanta inay weli sii xoojiyaan ay ka shaqeeyaan nabadda waxay ka timaadaa shacabkay ka timaadaa magaaladan ku wanaagsan dalxiiska waxaa weli ka muuqda raadadka ay ku reebeen dagaaladii muddada badan socday si ay bilicdeeda u soo laabato waxaa dadaallo badan ugu jira wasaaradda bii'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed oo kaashanaysa shacabka iyo maamulka magaalada yuusuf xasan waa iskuduwaha wasaaradda bii'ada koonfur galbeed ee shabeellaha hoose magaalada marka waxaa dib u soo noqonayo bilicdeedii waxaa soo muuqanayo weliba sida ugu quruxda badan goobihii dalxiiska ka wasaarad ahaan waxaan kaga qayb qaadanay dhinacyo kala duwan muddo bil ka hor waxaan marsiinay nidaamka saxsan shirkadda nadaafadda leko ee maamulka degmada marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa sida wacan ay nala qayb qaateen fulinta ololahaas iyo howlaha shaqo ee la xidhiirta bilac soo celinta magaalada waxaa maamulka magaalo xeebeedkan buuraleyda ah ee markacadey hoos yimaada deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin janaale shalambood iyo sidoo kale golweyn axmed abuukar sabriye warbaahinta qaranka magaalada markacadey xarunta gobolka shabeellaha hoose
mahadsaned axmed halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda xuutiyiinta ayaa afduubtay markab laga leeyahay imaaraadka carabta afhayeenka isbahaysiga carabta ee uu hogaamiye sacuudiga ayaa sheegay in kooxda xuutiyiinta maanta ay afduubteen markab marayay meel u dhow xeebaha gobolka xudayda ee dalka yemen afhayeenka ayaa intaasi ku daray in markabku siday qalab loogu talagalay in la geeyo isbitaal ku yaala jasiiradda sakodra si wax loogu qabto dadka deegaankaas ee baahida weyn u qaba adeega caafimaada dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa sheegatay in ay qabteen markab laga leeyahay imaaraadka kaas oo si sharci darro ah kusoo galay dalka yemen afhayeen u hadlay xuutiyiinta ayaa sheegay in markabka ay saarnaayeen saanad ciidan iyo qalab kale guud ahaan warkii habeenimo aad ka dhagaysanaysaan reediyo muqdisho dhegeystayaal waa inaginta